shirkan oo looga hadlayay ka hortagga dabar-goynta dhirta iyo dhiirigelinta isticmaalka tamarta cagaaran ayaa lagu qabtay magaalada muqdisho ee caasimada dalka kaas oo ay kasoo qayb galeen mas-uuliyiin kala duwan ugu horeyn cabdicasiis maxamed cali oo kamid ah mas-uuliyiintaasu agaasintay shirkan ayaa ka hadlay kulanka iyo waxa uu daaran yahay bismillahi raxmaan raxiim anigoo ku hadlaya magaca hay-adda somaali green bath alliance s g b a loo soo gaabiyo taasoo ay tahay madallad ku dhisan aragtiyo lagu mideeyey hay-ado iyo mashaariicyo madax bannaan oo ku dhisan in la abuuro soomaaliyada cagaaran oo waarta madalladan waxaa ku midaysan ururyo tiro badan oo ay kow ka tahay som carbon oo carbon project developer ah sidoo kale somalia e s g investing oo ganacsiyada yaryar lagu somalia e s g investing oo looga gol leeyahay in ganacsiyada yaryar ama ganacsatada soomaaliyeed in lagu baro xerarka caalamiga ah ee deegaanka iyo bulshada iyo habmaamulka somalia e s g ama environmental social and governancy waxay dhahaan sidoo kale somali clean cooking transition waxaan rabaa inaan ummadda soomaaliyeed mar labaad aan ku dhiirigeliyo qof walboo dhallinyar ah oo waddankan mustaqbalka leh tilaab walbo ama waddan walbo cagaaran wuxuu ku bilaabmay hal tilaab oo la qaaday dhanka kale qaar ka mid ah shirkadaha korontada ee magaalada muqdisho ayaa soo dhoweeyey shirka iyo qodobada looga hadlay marka korontada aan isticmaalno xoogga aan saarno in korontada la isticmaalo oo la ilaaliyo dhirta oo la ilaaliyo deegaanka oo soomaalida dibadda aada caafimaadka u aada risbaritariga ugu badan ama neefmareenka ugu badan asalna waxaa u ah qaaca iyo qiica iyo hawada wasakhaysan
maanta markuu miitinkan soo gaaray waxay nagu noqotay wax farxada waa sababto ah waqti badanan waxaan kusoo jirnay in bulshadeenni aan barno ama wacyigelin badan aan ka siino inay isticmaalaan wax loo yaqaano l b g-ga si uu u badbaado deegaanka iyo dadkaba
bluesky energy waa shirkad bixisa adeeg koronto siisane bulshada soomaaliyeed arrimahan hadda laga hadlayo oo tamarta nadiifta ahne runtii ku howlan horumarinteeda saan wada ognahay soomaaliya mashiinada ee laga dhaliyo korontada mostly waa diesel engines marka hadda waxaa loo sii guurayaa in la isticmaalo ama tamar laga dhaliyo renewable energy
sidoo kale waxaan mahad celinayaa organisationkan muhiimka ah oo runtii wax loo baahnaa ah ugu dambeyntiina agaasimaha caafimaadka hay-adda sodmaah ayaa sheegay in ka hay-ad sodma ahaan ay ka go-an tahay wax ka qabashada isbedelka cimilada ee sii xumaanaya marba marka ka dambeysa runtii annaga ka sodma ahaan waxaan diyaar u nahay aan contribute garaynaynaa howlaha caynkan oo kalea maxaa yeelay sodma ama somalia disaster management agency waxay mar walba ayada la dhiilgaraysaa consequensiga environmentiga ka dhacaya environmental shocga dhacaya consequensiga ka dhasha ayaan la dhiilgaraynaa waxaa ogtihiin sanad kasta marna waxaan la dagaalaynaa fatahaad marna waxaan la dagaalaynaa abaaraan la dagaalaynaa waxaa ku soo kordhay shabaab oo asagana maaragtay dadkii barakicinaya maalin kasta yacni labaiyo tobanka saacadood oo maalintii waxaan haysanaa qorax fuula oo nagu filan